habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idinana kuwooda ugu waaweyn xogayaha guud ee qaramada midoobe oo maanta gaaray magaalada beedhabo booqashana ku tegay xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaaladaasi faahfaahin laga helayo dil qaabara xandaraa lagu geystay macalin iskuul gudaha magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xogayaha guud ee qaramada midoobey maanta kulan gaar ah kula qaatay magaalada muqdisho baarlamaanka jubbaland oo xaasanada kala laabtay laba sanatar oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ciidanka booliiska dowladda oo maanta markaasi rag hubaysan ku qabtay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo dowladda qatar kala hadlay arrimaha amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo dalka maraykanka uga qaybgalaya shirka hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka dibaddana waxaa ugu dooroon booliiska tunuusiya oo burburiyey guryo ay degganaayeen dad soo galooti ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeenimo wanaagsan dhegaystayaal caawa talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan indhoy ayaa caawa ah idiin waramayo kusoo dhowaada warkii oo dhan haddii aanu ku biloawno xogayaha guud ee jumciyadda qurmaha ka dhexeysa ee qaramada midoobey ayaa maanta gaaray magaalada beedhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaasi oo si ballaaran loogu soo dhoweeyey wafdi ballaaran oo hogaaminayo xogayaha guud ee jumciyadda qurmaha ka dhexeysa ee qaramada midoobe islamarkaasina ay qeyb ay ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay gaareen magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaasoo ay kusoo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo isugu jira xildhibaano wasiiro ka tirsan wasiiro ka tirsan koonfur galbeed iyo weliba mas-uuliyiin kale oo maamulkaasi ah waxaana wafdigan intaasi kadib ay booqasho ay ku tageen xiriyaasha barakaca ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya deegaanadooda ku yaala gaar ahaan kuwa ku yaala magaalada beedhabo halkaasi oo sidoo kale ay qiimeyn ay ku sameeyeen goobaha ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah xaaladda bani-aadanimo ay ka jirto wafdigan uu hogaaminayo antonio codares ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho iyagoo kaga sii gudbay magaalada beedhabo waxaana ay caawa dib ugu soo laabteen wafdigan magaalada muqdisho dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobe antonio codares waxa uu kulan gaara uu kula yeeshay magaalada muqdisho waxaa warkan faahfaahinayo cabdifataax muumin ilkacse
magaalada muqdisho waxaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio godaris waxaana garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulla cusmaan ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya iyo weliba xubno kaleoo ka tirsan golaha wasiirada antonio godaris xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa markaas loo soo gelbiyey xarunta madaxtooyada qaranka isagoona halkaasi kulan gaar ah kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin ammaanka dhaqaalaha horumarka ay ka samaysay dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab kulankooda kadib ayay la hadleen warbaahinta iyagoona markaas u faahfaahiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ugu horeyntii hadla ayaa markaas waxa uu ka sheekeeyey horumarada ay dowladdiisu ay samaysay isagoona sidoo kale ka hadlay wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab oo qeybo far badan siduu madaxweynuhu sheegay laga soo saaray waxaana uu sidoo kale madaxweynuhu ka hadlay horumarada dhaqaalaha iyo weliba shirarkii markaasi maamul goboleedyada ay la yeesheen iyo horumaradii ay ka gaareen Your Excellency, this uh, time Somalia is making progress. We're moving forward on the security se- sector side. Somalia is liberating its country from the scourge of international terrorism.
tani waa booqasho garab istaag ah oo ku wajahan dowladda iyo hanaanka dimuqraadiga ah ee soomaaliya booqashadan waxay noo xaqiijinaysaa in qaramada midoobay ay si buuxda uga go-an tahay inay taageerto qorshaheena dhanka dowladda dhiska iyo xasilinta dalka waxaan ku kalsoonahay in dadka soomaaliyeed ay awood u yeelan doonaan in ay ka gudbaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay weli wajahayaan iyada oo loo marayo dhammaystirka xoreynta dalka iyo dib u heshiisiinta country that manages the whole thing. As of now, we have a certain priorities which uh, con- comes together in three main headings. One is liberating the country from the scourge of the terrorism. The other is averting the human uh, famine and uh, humanitarian side. And the third is complete, completing the Hibik point dhankiisa antonio guteres xogayaha guddiga qaramada midoobey ayaa markaasi aad ugu mahad celiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo dhoweyntan ballaaran uu u sameeyey waxaana uu ka hadlay booqashadiisa soomaaliya waxaana uu sheegay in sanad walba ee bisha ramadaan marka lagu guda jiro wadamada mid ka mid a wadamada islaamka markaa uu booqdo sanadkaana nasiib uu u yeeshay sida uu sheegay antonio guteres in soomaaliya uu yimaado waxaana uu sheegay in toddoba sano ka hor ay ugu dambaysay soomaaliya wakhtigaasi haddana farqi dheer oo u dhexayso sida uu sheegay
And I'm also here to ring the alarm on the need of massive international support. Massive international support because of the humanitarian difficulties the country is facing, massive humanitarian support in relation to the build up of a security capacity in Somalia, and massive humanitarian support in stabilization and development of the country.
aniga iyo madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay dadaalada dowladuhu ugu jiraan wax ka qabashada argagixisada nabadda iyo amniga horumarsan ee qof walba waxaan hoosta ka xariiqnay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn xooggan oo dhex marta dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada waxaa sidoo kale ka wada hadalnay muhiimadda xoojinta xiriiryada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada si dowladda usii dhismato waxaan sidoo kale halkan u joogaa inaan qaylo dhaan ka bixiyo taageerada caalamiga ah ee ballaaran sababtoo ah dhibaatooyinka bini-aadanimo ee dalka soomaaliya wajahayo soomaaliya waxaa ka jira abaartii ugu darnayd ee soo taxnayd shantii sano ee lasoo dhaafay inta la ogyahay taariikhda waxaan rajaynaynaa in roobka soo socda uu sii jiri doono oo uu wax ka tari doono xaaladda cakiran ee abaaruhu dalka ka abuureen step up their support. To urgently fund the 2023 humanitarian response plan, which is currently just 15% funded. The Somali people deserve the solidarity of the international community and deserve it to prevent malnutrition and displacement, to save lives, to avert famine, but also to be able to launch a new process of stabilization and development in the country and to build up its capacities to fight Shabab with even more efficiency than in the recent past.
cabdifataax muumin raadiya tv-ga dalsan xarunta
aad buu u mahadsan yahay waryahayaga cabdifataax muumin ilka case oo eegaya warbixinta warkaas dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa maanta xasaanada kala laabtay sanataro ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warkan waxaa magaalada kismaayo kasoo diray nuur muxdiin cali jubbaland isla markaasina looga hadlayay ajendayaal kala duwan ayaa intii uu kulanku socday waxaa lagu soo hadal qaaday islamarkaasina ay baarlamanku kaga hadleen in ay xasaanada kala laabteen labada sanatar ee kale ah iftiin xasan baasto iyo sanatar cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag waxa ayna ku tilmaameen in ay labaduba yihiin qarandumis islamarkaasina ay kala laabteen kalsoonidii ay ku soo doorteen qaar ka mid ah golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland oo kulanka ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay marnaba aamini doonin islamarkaasina codka kalsoonida ay kala laabteen labadaasi sanatar waxa ayna ku tilmaameen rag amniga lid ku ah waxaan leeyahay nimankaa waa dembiiliyaal saaxiibbaday weeye shalay saaxiibbaannu ahayn waa dembiiliyaal waa kontrabandiro waay waa qarandumis waa soomaali diid waa dadaan oggolayn dadka soomaaliyeed inay nabad iyo nolol helaan dadaan oggoleen weeye nimankaa sanatarra ma aha nimankaasi waa qarandumiyeyayaal ma barbaraya aniga dalka dastuur buu leeyahay mas-uuliyaddana wax ka reeban baa jira xildhibaanka waxbaa ka reeban sanatarka waxbaa ka reeban mas-uulka dowladeed waxbaa ka reeban adduunka daddaysan oo wax xeraaba jirin oo waxay doonaan sameeyo adduunka ma jiraa anigu waxaan leeyahay maya dadku waa inay ama diin xirtaa oo diintu islaamka xirtaa ama tan maadiga xirtaa ama shariicda sharuucda la qortay ay xirtaa dadku waa inay wax xiraan niman sanatarro oo daysanayaala habeenna magaalo madaxdii qaranka taga habeenna magaalo madaxda etoobiya taga habeenna gobolka geda taga dadka qarxiya qaraxyada ka shaqeeya ee dowladdii shalay ay ka yimaadeen inay burburiyaan raba waxaan leeyahay waa qaran dumis dastuurka qarankaa qoray kontrabandiro weeyaan kontrabandiro waaye labadaa sanatar ee saaxiibadeeya hadday dowladda soomaaliya mas-uuliyaddii dalka ay u dhaaratay inay ka rusheeto ay rabto haddii aqalka sare ee sanadka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shalay waxay u dhaarteen inay ka run sheegaan hadday hadday rabaan labadaa tar labadaa sanatar waa qarandumis xasaanad ma laha annaga haddii aan nahay baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ee shalay ay magacooda ku yimaadeen xasaanadda waan kala noqonay waxaa la ogaaday isbaarada cirkaa inay u taallo fartaag waxaa la ogaaday isbaarada cirtaa kooxda fartaag inay u taallaa la ogaaday la ogaaday baa la ogaaday dowladda federaalkaasi waa ogaatay waana la amar baana laga bixiyey arrinta iyada amar baa laga bixiyey waxaan qabaa marka isbaaradii annagu haddaan jubbaland nahay waxaan filayaa in isbaarada horta laga qaaday meesha aad baan u filayaa wararka anigu aan hahayo oo isbaaradii fartaag iyo kooxiisa u taallay oon cid kale u oolin dowlad federaala ooma oolin nuur muxiidiin cali raadiyaha iyo telefishinka dalsan kismaayo
aada buu mahadsan yahay wariyaha iyaga magaalada kismaayo nuur muxdiin cali oo warbixinta warkaas eegayey geesta kaleetana haddii aanu fiirino kooxaha hubeysan ayaa magaalada muqdisho waxa ay qaab araxandara ugu dileen macalin iskuul sida faafaahinta amuurtan mar kale uu ku eegayo cabdifataax muumin ilkacsi dilkama yeelayn mana yeeli doono madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dhammaan waxaan waxaanbaaq u dirayaa inay walaalkay wixii dilay magaceeda ay soo qabtaan marra mayeela
magaalada muqdisho waxaa maalin walba lagu dilaa dadka haldoorada ah kuwaasoo muhiim u ah bulshada
xanuujiye geeri xanuun badaneed waxa wax ka qaba ma lahan waa wiil masaakiina oo ilmo yar u xamaasho ninkii dila waxaan rabnaa haddee islaamnimo jirto dowladdeena si uu dhaqsiyaa badan ay noo soo qabato cadaaladda la horkeeno halkan oo ah deegaanka calamadoo ka tirsan shabeellada hoose waxaa lagu aasay ustaad cabdirshaaq nuur sheekh maxamed oo bare ka ahaa mid ka mid a iskuulaadka ku yaala magaalada muqdisho barqanimadii maanta ayuu ku baxay gacanta askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya sida ay dadka goobjoog u ahaa iyo sidoo kale ee macallimiintii ay isla shaqaynayeen noo sheegeen ee ustaad cabdisaaq ayaa loo dilay moobel gacan ay doonayeen inay ka qaataan kooxihii markaasi ku labisnaa dariiska ciidamada islamarkaana ka tirsan dowladda qaar ka mid a ehelkiisa oo ah warbaahinta ayaa sheegay inay doonayaan cadaalad islamarkaana ay dalbanayaan in la soo qabto askariga dilkaas foosha xun u geystay ustaad cabdirasaaq xasan sheekh waxaan leeyahay iyo dowladdiisa iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo nabad sugidda waxaan farayaa oo aan leeyahay waxyaabahan socdo haddaan laga daynin askarta aad yacmuxuu qoryaha u soo dhiibaysaan oo aad leedihiin dadka soo dila ee aan la soo qabanayn uma dulqaadan karo wax loo dulqaadan karo ma aha waxa waaye askartaas waxaan rabnaa in qoryaha laga xareeyo ay as joogaan xeryahooda ku ekaadaan oo xeryahooda joogaan kuwa jidad ka taagan oo mooryahan waa laleeyahay oo askar waa laleeyahay oo dhi- oo dadka dhibaataynaa inaad ka soo qabatay inaannu idinka codsanaynaa haddaad tihiin dowladda oo xasan sheekh ugu horreeyo oo wasiirka arrimaha gudaha ku jiro oo kan wariyacmo gaashaandhiga ku jira wa haddaadan waxaas wax ka qabanan waxa waaye muxuha soomaalinama ma jirto cadaaladna ma jirto madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kulli waxaan ka codsanayaa inaa wiilkeena oo ciidanka dowladda dileen oo aqoon-yahan ah oo waxuu galabsada aan lahayn oo waxaan ku dhahay si xasidnimo ay u dileen iyo nuxuushnimo waxaan rabnaa inaa cad moobeel dartiis ay u dileen waxaan rabnaa inaa cadaaladda noola soo saaro nimankaas oo noola soo qabto walaalkay macaan waa dhintay ninkii dili kama yeelayn mana yeeli doono madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dhammaan waa caawin maxaan baa ku tirayaa inaa walaalkay wixii dilay ay maxay ay soo qabtaan marra ma yeelay anigu wallaahi bil cadaalad aan u rabnaa walaalkay macaan wallaahi bilaa ma yeelayn wallaahi xamar ma cadaalad ma taalo wuuna xanuujiya geeri xanuun badaneed waxa wax ka qaba ma lahan waa wiil masaakiin oo ilmo yar u xamaasho ninka dila waxaan rabnaa hadday islaamnimo jirto dowladdeena si uu dhaqsiyaa badan ay noo soo qabato oo cadaaladda la hor keeno dhiiggeena waa tiiraysan yahay baarkeena waa nagu dhex shuban yahay xanuunaa nahay xanuun maaragtay ilmuhuna maaragtay iskoola u dhigay alxamdulilah qaar qur-aanna wuu ahay marka alxamdulilah geeridiisa waana xanuujisay xasan sheekh maxamuud arrintan haddaadan wax ka qabanin waddankan maaragtay alxamdulilaahi waddankan waa isku dhexyaacay waddankan waa isku dhexyaacay cidaad u fadhisay iyo cid oo shicibku ahane ma jirto dadkii aad maaragtay hadda aad maaragtay ilitare ka keensatay waaye waxa dadka saan u dhacayo askartii aad maaragtay ilitare ka keento waaye waxa dadka saan u dhacayo alxamdulilah askartan muslimka ka qabo ama maaragtay ummadda dhan askari ay wada noqonaysaa qoryaha la wada qaadanaa
codadkaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah ehelada macalin markaasi maanta kooxo hubeysan ay ku dileen magaalada muqdisho sidaad maqlayseen dowladda federaalka ayay ka dalbanayeen in cadaaladdu ay horkeenaan shakhsiyaadka ka dambeeyay dilka wiilkooda geesta kaleetana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda qatar ee soomaaliya mudane cabdalla bin saalim al nucyaami kulankan ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal gaar ahaan dhinacyada amniga horumarinta dhaqaalaha ganacsiga iyo arrimaha biniaadanimada oo dowladda qodar ay gacan ka siinayso soomaaliya gudahaana dhegeystayaal warkii habeen oo aad kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho caawa waanaginta anigoo cabdiqaadir cismaan ayaa idiin waramayay warkan kiisa xiga nabadii warsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel